legend in just a few.
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa maalin isniin ah bisha juunna waa saddex iyo toban sanadku waa laba kun laba iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada washington ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa cashe ibraahim aadan qodobadaan idinku hayno barnaamijka dhallinyaradana waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada qardho ee puntland oo isugu yimid ciyaar lagu qabtay magaaladaasi waxaa weeye galabta waxaa ciyaarnay wejigii ugu horreysay ee koobkii degmooyinka gobolka karkaar de saddexda weji weji ka mida baanu helnay kubadduna waxa weeye waa caddaan iyo madow oo maraa badisid iyo mar lagaa badiyo iyo waxa weeye maraa beraja gasho alxamdulillahi rabbi alcaalamiin degmada qardho martigeliyaasha koobkaan la ciyaarnay kubad qurux badan oo qiimo iyo qaayalaba halka lagu soo bandhigay labada kooxoodba
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan dhallinyarada ku nool magaalada afbarwaaqo ee gobolka mudug oo kaalin weyn ka geysanaya horumarinta deegaanka kaalimihii sugaanta iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa isniintan ku eedeysay dowladda ruushka dembiye dagaal oo ay ka geysatay dalka ukrain iyadoo sheegtay in weeraradii lagu qaaday kharkiif oo intooda badan loo adeegsaday bambooyinka klasterka ee mamnuuca ah ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayda duqaymaha soo noqnoqda ee xaafadaha la degan yahay ee kharkiif waa weeraro aan loo meeladayin oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal rayda sidaasi darteedna waxay ka dhigan yihiin dembiye dagaal ay kooxda xuquuqda waxay ku sheegtay warbixin ay ka soo saartay magaalada labaad ee ugu weyn dalka ukrain amnesty waxay sheegtay in kharkiif ay ka heshay caddaymo muujinaya in ciidamada ruushka ay adeegsadeen bambooyinka noocoodu yahay sagaal n laba boqol iyo toban iyo sagaal n laba boqol soddon iyo shan iyo miinooyinka dhulka firdhi kara kuwaasoo dhammaantood lagu mamnuucay heshiisyada caalamiga ah bambooyinka klasterka ayaa waxa ay sii daayeen daraasiin bambooyin amaba bamba gacmeedyada hawada dhexe iyagooo si aan kala sooc lahayn ugu kala firdha in ka badan boqolaal mitir oo isku wareega ugu yaraan lix qof ayaa lagu dilay waqooyiga dalka burkina faso dhowr weerar oo loo aanaynayo inay geysteen maleeshiyaad halkaasi ka dagaalama siday ilo wareediyo gudaha ah u sheegeen wakaaladda wararka ee f b axaddii shalay dhowr boqol oo qof oo isugu jira oo isugu soo baxay wadooyinka burkina faso dhammaadkii toddobaadkii hore ayaa waxa ay muujiyeen in ay ka mudaaharaadaan mawjadaha weerarada jihaadoonka ah ee xareeyay waddanka saboolka ah ee ku yaala galbeedka afrika weerar argagixisanimo ayaa galaaftay nolosha lix qof oo rayid ah oo ka dhacay deegaanka layidhaahdo alga taasoo ah magaalo ku taala gobolka bam dad xog ogaal ah ayaa hadalkaasi waxaay u sheegeen wakaaladda wararka ee f b argagixisada oo aad u tiro badan ayaa waxay weerareen tuulada layidhaahdo balonga oo u dhow iyo goobta dahabka laga qodo la yidhaahdo alga ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka isagoo xaqiijiyey isla khasaaraha dhacay waxa ay dab qabadsiiyeen guryo waxaanay bilaqaysteen hantidii taallay goobta dahabka laga qodo ayuu yiri isagoo intaasi ku daray in ugu yaraan afar qof ay ku dhaawacmeen weeraradaasi duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan tabinta iyada duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a aad la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington magaalada afbarwaaqo ee gobolka mudug ayaa waxaa lafdhabar u ah dhallinyarada magaaladaasi ku nool maamulka iyo mas-uuliyiinta deegaankaasi ayaa sheegay in dhallinyarada deegaankaasi oo hoostaga gobolka mudug dhinaca galmudug ay dhallinyaradaasi leeyihiin hogaaminta iyo waxtarka bulshada cubayd cali ciid ayaa waxa uu waramay wariyaha v o e gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isxaaq waa u mahad celinayaa marka koowaad laanta af soomaaliga ee v o e da waa u mahad celinayaa marka labaad dhallinyaradu door weyn bay ka qaataan horumarinta degmadan iyo dhulalka hoos yimaada hadday noqon lahayd gurmadka abaaraha hadday noqon lahayd howlaha kaloo loo baahan yahay hadday noqon lahayd waxbarashada hadday noqon lahayd isbitaalka galabta la daafurayey oo aragtay dhismihiisa way ka qayb qaateen shaqadiisa waxa wada waa dhallinyaro degmada hawsheeda inta ugu badan waxa wada waa dhallinyaro hadda guddoomiyahayaga hore nasiib daro waa naga geeriyooday laakiin hadda guddoomiyaha duqa degmada waa nin dhallinyaro ah sidaas darteed waxaa fahmaysaa bilow dhammaad waa dhallinyaro un degmada afarwaaq
isbitaalka hadda laga hirgeliyey abarwaaqo door caynkee ah bay dhallinyarada ku leeyihiin walaal aad baa u mahadsan tahay doorka ay ku leeyihiin dhallinyaradu isbitaalkan muddo ayuu soo socday saddex sano ku dhowaada ayuu soo socday lacagaa la aruurinahayey oo dal iyo dabadda laga soo aruuriyey dhallinyaradu lafdhowr bay u ahayd ka qayb qaadashadeeda iyo aruurintii hawsha aruurinteedaba markii dhismaha la bilaabay ilaa haatanoo galabta lasoo xarig jarayay oo mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer state iyo heer gobolba ah ay galabta xarigga ka jareenna qayb bay ilaa iyo intaas shaqadaas qayb ka soo ahaayeen
markay noqoto horumarada kale ee deegaanka uu u baahan yahay ha noqoto waxbarashadii kaabayaashii kale ee dhaqaalaha maxay dhallinyaradu kusoo kordhiyeen afarwaaqo aad iyo aad walaale sida aad la socotid degmadan afarwaaqo waa marka la xagga bari marka laga soo aado degmooyinka galmudug waxay ka mid tahay degmada ugu fog oo degmada ugu dhow waa gaalkacyo oo boqol iyo siddeetan iyo dhowr kilomitr u jibdha marka degmadana sidaa la socotid colaado badan ayaa ka jiri jiray dhallinyaradu colaadahaas in la demiyo oo waxa ugu badanoo ku baabi'i jira ay dhallinyaro ahaayeen labada dhinacba in colaadahaas la dejiyo ayay dhallinyaradu ka qayb qaateen wadooyinka loo samaynayo ayaday gaalkacyo oo dhaqaale aruuris hadda loo wado dhallinyaradu way ka qayb qaadanhayaan waxbarashadeeda haddii la yidhahdo iskoolkeeda waxa gacanta ku haya waa dhallinyaro mar walbana dadku waa dad waaweyn oo odayaasha dhaqanka dadka waxgaradka waaweyn iyo dhallinyaradu dhallinyaradu mar walba waa lafdhabarkii waana boqolkiiba toddobaatan iyo shan khibrad yari waa iska jirtaa dambeyn badan waa iska jirtaa colaado badan oo deegaanka ragaadi way jiraan laakiin dhallinyaradu intii karaankooda way dadaalahayaan waxaad soo hadal qaaday dhinaca colaadda muddo ka hor waxaan oganahay in halkan ay ka dhacday colaad saameyn ku yeelatay dadka iyo deegaankaba ka dhallinyaro ahaan colaadaas sidii loo damin lahaa dhallinyaradu door caynkee ah bay ka qaateen walaal dhallinyaradu doorka ay ka qaadatay waxaa ka mid a waxaan samaynay degmadan hadda tawfiiq la yidhaahdo oo deegaankan tawfiiq la yidhaahdo oo ka mid ahaa meelihii colaaduhun ay ka dhex mareen degmadan waxaan u samaynaa kulamo sportisa oo dhallinyarada loo sameeyo oo laisku soo dhoweeyo waxaan qabanaa kulamo oo labada dhinac marna xagga aan tagno marna iyagoo xaggan ku casuuno intaasoo dhanna waxay ka qayb qaadanhayaan waa wax hadda wax weyn oo la tari karo oo degaan colaadi ka jirto uma muuqdaan laakiin waa wax mustaqbalka dhallinyarada maskaxdooda ilaa xad ka tirtiri kadha colaada oo isdhexgal bulsho aad iyo aad markay noqoto hadda abaaraha ka jira deegaankan dhallinyaradu kaalinta ama gacanta ay ka geysan karaan in dadka abaarta saameysay loo gurmado intay leegtahay walaal dhallinyaradu wax badan bay ka geysan karaan haddii ay noqon lahayd in gurmadka ay wax ka aruuriyaan oo deegaano fofo ka soo aruuriyaan dal iyo dabadba ay qaylo dhaamiyaan hadday noqon lahayd si dadkaas lagu gaarsiin lahaa inay ka qayb qaataan oo fududayntii iyo mobility xagga mobility ay ka saacidaan marka dhallinyaradu qayb weyn bayna arrintaa uga jiraan inkastoo weli heer state iyo heer federaal iyo heer gobolba aysan weli na soo gaarin laakiin dhallinyaradu deegaanku way dadaalhayaan iyo dadkooda ayagoo isku duwan bay dadaalhayaan ayagana waa filayna haddii lahayd dhinacyadaas kalena inay noo soo socaan nagalana soo qayb qaadan doonaanna waa filayna insha allah howlahaas aad wadaan ma jiraan wax caqabada oo aad kala kulanteen walaala caqabada way iska jiri karaan howl kasta oo la qabto adduunkan waxa caqabad lahayn ma jirto dhallinyara wixiina waa dhallinyaro markii la yahana khibrad darra way iska jiri kadhaa aqoonto gaaban way iska jiri kadhaa in mararka qaar la yaraysto oo la yidhahdo waxaan dhallinyaro maba qaban karto soomaali waa iska ognahay oo mar walba waxaa la waa dad qadiim oo iska jecel dadka waaweyn iska jecel oo kale in xoogaa la yaraysto oo kale way iska jirka marka caqabaduhu way iska badan yihiin laakiin ilaa xad waa iskala daala dhacnaayo waana ka gudubnaa ilaa xad marka dambe dhallinyarada kale ee deegaanka ku dhaqan ma ka heshaan gacan si howlaha aad isleedihiin waa muhiim oo deegaanka loo qaban lahaa ay idinkala gacan siiyaan aad iyo aad walaale annagu gobolka mudug baan uga noolnahay bulshada reer galmudug dhallinyarada gobolka mudugna ilaa xad way isku xiran tahay hadday noqon lahayd dhiraynta deegaanka oo wax weyn ay nagala qabteen dhallinyarada gobolka mudug siyiba kuwa caasimadda jooga ee gaalkacyo jooga ay wax weyn nagala qabteen hawshaan hadda aa ujeediyo waxaanoo dhan la wado dhallinyarada gaalkacyo ku nool degmada gaalkacyo ama kuwa hobyo ku nool way nagala qayb qaataan laakiin tadaa cuslaysay maxaan taray nina cawday baa mid walba haysto nin walbaba deegaankiisa ayaa dhibaata ka jidhaa marka ilaa xad wixii aan isku qaban karno waa isku qabanaa laakiin tabartu waa meesheeda maxaad ugu baaqi lahayd dhallinyarada kale dhallinyarada waxaan ugu baaqi lahaa colaadaha mar walba waxa ku baabaa waa dhallinyaro mar walba cidda loo adeegsadana waa dhallinyaro dhallinyaradu inay colaadaha iska daayaan inay waxbarashada usoo jeestaan inay waxqabadka deegaanka usoo jeestaan inay isku duubnaadaan in waxa weeye siyaasadda wixii ay ka qayb qaadan karaan oo ilaa xad u bannaan ay ka qayb qaataan in waxa weeye ay u gurmadaan deegaanada maanta dhibaatada waa dareemi kartaa abaare aan caadi ahayn baa dalka soomaaliya hadday heer gobol noqon lahayd iyo hadday heer federaal noqon lahayd meel kasta waxaa ka jira waa la socotaa abaaro iyo colaado iyo xilli kale guurahoo lagu jiro marka waxaasoo dhan dhallinyaradu hadday isku duubnaadaan way ka gudbi karaan isna aaminaan iskuna kalsoonaadaan marka waxaan leenahay isku kalsoonaada is aamina wax wada qabsada soomaali inaad tihiinna wada ogaada
cubayd cali ciid oo ka mid a dhallinyarada magaalada afbarwaaqo waxa uu warramayay wariyaha v o da cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatan waxaad nala dhegaysataan heestan shaqaysamba sida malinqaaba ku helnanay ambag baan awadaal mayo ambag baan awadaal lumayo lumayo ambag baan awadaal lumayo maqurkiyo arkayda dadka kulaayocan maqurkiyo arkayda dadka kulaayocan ambiyaa
codka fanaanka kaskay ayuu ahaa mar kale haddaan ugu noqonno qodobadii kale ee barnaamijka uu idiin hayay deegaanada hoostaga degmada qardho ee gobolka bari ayaa waxaa loo daahfuray ciyaaraha kubadda cagta iyada oo ujeedkuna yahay in isdhexgal ballaaran loo sameeyo dhallinyarada deegaankaasi waryaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qardho halkan oo ah garoonka kubadda cagta ee magaalada qardho waxaa ka furmay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka karkaar iyo weliba deegaanka sheerbi ciyaarahaas ayaa waxaa dhammaan ka wada qaybgeli doonaa dhallinyaro laga soo kala xulay degmooyinka hoostaga degmada qardho maadaama inta badan dhallinyarada loo xiray goobaha waxbarashada oo ay fasax ku jiraan waxaana daahfurka tartankaasi kubadda cagta u soo daawasho tegey qaar ka mid a dhallinyarada xaafadaha magaalada qardho iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo goobjoog ka noqday daahfurka koobkaasi ugu horeyn guddoomiyaha gobolka karkaar cabdi siciid cismaan ayaa ka hadlay daahfurka koobkaasi waxaana uu sheegay in tartankan dhallinyarada looga wacyigelinayo mukhaadaraadka iyo weliba tahriibta iyo falalka gurcan isboortigu waxa weeyaan waa isdhexgal dhallinyaro waxa weeyaan wuxuu ku dhisan yahay in dhallinyaradu ay isku barato in dhallinyaradu waxyaalaha xun ay kaga- kaga waantoodo sida mukhaadaraadka iyo meelaha tahriibta iyo waxaa marka insha allah aad baa ugu faraxsan ay galabta inay ciyaaro inoo bilaabmaan wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland cabdiraxmaan ciidiid ayaa docdiisa la hadlay dhallinyarada wuxuuna ugu baaqay inay soo bandhigaan ciyaaro ay ku jirto nidaam iyo weliba akhlaaq si dhallinyarada daawanaysa ay uga daydaan qaab ciyaareedka ay soo bandhigaan waxaa maanta farxad weyn oo inaan maanta kasoo qayb galna aniga oo wafdigeenna ma- maanta furitaanka ciyaarta gobolada gaar ahaan magaalada madaxa qardho waxaan rajaynaynaa inay ciyaarahan inta si wanaagsan noogu dhammaadaan waad ogtihiin wax waa- waa jijiita baa jiray laakiin hadda waa qurux badan tahay waa la dhan yahay guriga waa buuxaa way call full house dhammaan waan u jeedaa dhallinyarada way joogtaa marka waxaan rajaynaynaa ciyaar qurux badan oo wanaagsan Ah, waxaan si gaar uga mahadcelinaya guddoomiyaha gobolka oo sida dagaa- dadaal weyn geliyay in ciyaartan qabsoomto waxaan rajaynaynaa in ciyaarta si wanaagsan oo goboleeda iyo degmooyin kale oo kasoo qayb galana aad baan ugu mahadcelinayna waxaana waxaan leeyahnaa ku guulaysta waxa intii ka dambeeya waxa weeye waxaan rajaynaynaa in sanadka sanadkiisa iyo garoonka kale lagu ciyaari doono insha allah ya haddii ilaahay yidhaaho oo ku dadaalan in arrintaa ka shaqayno Wa- iyo waxaa kaloo ku dari lahaa ciyaar fiican oo qurux badan soo dhowaada maantana waxaan aad ugu farax- ugu faraxsanahay sida wanaagsan aan wafdiga loo soo dhoweeyey xaqiiqada waxa waaye magaalada qardho iyo gobolka harkaan waa magaalo ka horreysa aan imaado hadda intaan wasiirka ahay marka waxa weeye taariikhda ii gashay waxaan rajaynaynaa inaan mar kale iyo mar kale ku soo noqonno qaar ka mida labadii kooxood ee ugu horreeyey ee lagu daafuray tartankaasi oo kale ahaa degmada qardho iyo weliba degmada bandarbeyla ayaa ka hadlay rajadooda ku aadan inay doonayaan in koobkan ay tiigsadaan halka ugu dambaysa waxaana ay sheegeen inay ku qanacsan yihiin bareejada ay ku soo ilaatay ciyaartooda Een, waxa weeye galabta waxaan ciyaarnay ee, wejigii ugu horreysay ee hor- ee koobkii een, een, degmooyinka gobolka karkaar Een, dee saddexda weji weji ka mida baanu helnay kubadduna waxa weeye waa caddaan iyo madow oo mar aad badisid iyo mar lagaa badiyo iyo waxa weeye mar aad baraja gasho alxamdulillahi rabbil caalamiin Een, degmada qardho martigeliyayaasha koobkaan la ciyaarnay kubad qurux badan oo qiimo iyo qaayalaba halkan lagu soo bandhigay labada kooxoodba Ee, waana hambalyeynaya cid walba ka soo shaqaysay iyo cid walba waxa weeye sida dhallinyarada sida quruxda badan iyo qaayaha badan usoo tababartay oo waxay waqtiga usoo gelisay aad bay u mahadsan yihiin Ee, ay ugu horeeyaan madaxda guddida ee gobolada degmooyinka ee hadday noqoto gudoomiyaha gobolka hadday noqoto gudoomiyaha isboortiska ee degmada Ee, sidoo kale gudoomiyahayaga oo aan halka salaamaya saaxiibka siciid oo mar walba garab taagan oo waxaweye mar walba dhib iyo dheefa la qaba dhallinyarada waxaweye matalaysa degmada cid kastoo kasoo shaqaysay iyo cid kastoo waxaweye soo abaabushay oo soo hagaajisay degmada bayla halkan aan ka salaamaya waxaan leenahay waa mahadsantihiin kolley dee rajo fiican baanu qabnaa annagoo ku kalsoon oo waxaweye aad iyo aad ugu kalsoon balaayarinta aan wadanno maadaama ay yihiin dad profeshonaala dad da'yara oo waxaweye waqti xilligoodii ku jira inay yihiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin dee maanta dhibi waxaanu helnay dhibco ka badan iyo waxaweye waqti ka badan iyo waqti ka fiican waa la rajaynaa insha allah inaan wadaagno hadduu alla idmo wallaahi bandhiga kooxdeeda galabta aad iyo aad baan ugu qancay sababtaa waxaan ku yidhi maanta waxaan la ciyaarinay saaxiibul ardi waljuur degmadii qarno martigeliyayaashii koobka nimankii xil walba booba stadium ku ciyaari jiray waanu kubad la soo bandhignay ma odhan waa ka badinay laakiin kubaddii waa la qaybsanay galabta waana ka awood badnayn sidii dee loo jeeday ama la arkayey marka dee cid aanan bayla aan u simannahay degmada qardho aan u simannahay oo anu haddaan beylanahay ama waxa weeye deeyaano degmo kale ka yimi halkan waxaan umalayaa inaan waxa weye madaxa ciidda u gelin kulanka horta wuxuu ahaa kulan aad iyo aad loo sugaayey xamaasadiisana lahaa hordhiciisana hore loo hayeeyo maadaama uu yahay kulankii furitaanka labada naadi labada naadiba ay culays saarnaayeen kulankii waxaan gelinay barbaro saddexda weji ay kubaddu lahayd baan qaadanay annagoo martigeliyaashiya iyo baylo ahayd martidii kubadduna waxay ku dhammaatay eber iyo eber dhibic iyo dhibic baan la kala bayaannay waxaana sugaynaa cayaarta ka xigta si aan u daawanno si qurux badan bayna cayaarta noogu dhacday macallimiinteennu iyo annaguo wax naga go-aan inaan koobka maadaama aan martigeliyaashii nahay inkastoo ay ku qurux badan tahay in martigeliyaasha mar walba laga guulaysto laakiin annaga martigeliyaasha haddaan nahay waxaan ku dadaalaynaa inaan kooba karno ama hanano ama meel fiican ka gaarno khatartusay tahay kolba rag dhiggeenna waa nala cayaaraya degmooyin kalea nala cayaaraya waxaa dhacdaa inuu koobku degmada ka tago oo degmooyinka
waryaha v o eda ah ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo isagoo jooga qardho warbixintaasi iyo dhallinyarada iyo cayaaraha kasoo warramaya ayuu ahaa wali waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada ee laanta af soomaaliga v o a haatanaba waxaad nala dhegaysataan heestan
gadaasha dhuubtaaye anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare aduudhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda uu gadaasha dhuubtaaye anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay dakhtar bay sukeen qori adna weheli madhaadan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid inaan kaa geliyo sida dhaydacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin dhuuxiyo laafahai wa wax dhiiga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maydhanan kaa geliyo sida dhaydacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynine dhuuxiyo laafahai wa wax dhiiga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay dhakhtarbasukin qoray aadna weli madhaadanid dhakhtarbasukin qoray aadna weli madhaadanid aadna weli madhaadanid dhakhtarbaysukin qoray aadna weli madhaadanid dhakhtarbaysukin qoray aadna weli madhaadanid aadna weli madhaadanid dhalaybaan ku dhadhoodiyaayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurda looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurda looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte
heestaasi iyo fanaanka burci allah u naxariista ayaan kusoo gebagabaynaynaa baahinteennii duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii alla idmuxan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo